Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa kusoo badanaya haweenka qabta shaqooyinka ragga. Qamar Xuseen Cali oo ka mid ah haweenka ku nool magaalada Beledweyne ayaa ku dhiiratay inay ka shaqeyso shaqada waytarnimada. Waxayna ka howlgashaa maqaayada Goodirmoor iyadoo qabato geesimada cuntada iyo cabitaanada bulshada imaanaya maqaayada. qamar ayaa raadiyo beerlo ugu warantay qaabkay u shaqaysato iyo waxyaabaha ku dhaliyay inay shaqadan qabato waxaan qabtaa waxaan ahay waytarad abakabaliyaal saad u garanaysid wax waxaan ka shaqeeyaa maqaayad goodirmool waxaan ka ahay waytar oo sidaa maxaa kugu dhaliyay inaad qaabkan u shaqaysid adigoo gabar ah abay gabdhaha markay yaryar yihiin hubbigooda qaar waxay jir iska shaqo jecel aniga markaa yaraa waa shaqo jeclaa inkastoo markaan soo roonaaday aan shaqo bilaabo adigoo muddo hadda sagaal sano camal ku dhex jiro walaahi bulshada in wanaagsan mooye in xun weli ma arkin bulshada qaar inta badan way ugu dhiirigelisaa gabar fiican aad tahay shaqayso waxyaalo lamid ah weli wax xun kama arkin caqabada ma kala kulmataa shaqada maya wax caqabada malaha shaqada markaa fahantid yes ha haweenku waa hormuudka bulshada wayna shaqaysan karaan waxaana horta wanaagsan sideeda banaanba in adigu is aaminsan tahay in adigu shaqaysan kartid in adigu wax walba qabsan kartid intaad ahaa lahayd qof adigu dadka u baahan adigu noqotid qof loo baahan yahay marka haweenka aad baa ugu bogaadinayaa haweenku waa hormuudka bulshada haweenku wax badan bay bulshada dhexdeed ka yihiin hayasa inay shaqaystaan shaqo nooc walbay tahay shaqo waa shaqo horta adugu waa inaad is aaminsan tahay waa inaad tahay qof shaqaysan kara inaa wax walbaba adugu adugu markaa is aaminsan tahay markaas wax walbaba way ku fududaanaya marka waxaan leeyahay gabdhuhu ayagaa is dhiirigeli karo waxaa la rabaa inay shaqaystaan wax qabsadaan ayuu noloshooda dad maaraysan kara ay noqdaan meel walba horta siday tahay hadda anigu muqdishoan ka imid labaad shaqaan ku imaaday meeshaan waa u dhashtay laakiin ma ma joogi jirin ma soo warwaarin muqdishoan ka imaaday muqdishona saas sida la ogyahayba gabdhaha iyo raggu waa simayin sem waay shaqooyinkan inkastoo inta gobol tahay saas darteed marka ma fahmin inta wax ku yaraya xagga muqdisho markaan joogay aad bay ugu badnaayeen gabdhuhu marka qaar ka mida bulshada magaalada beledweynaha ayaa bogaadiyey shaqada ay qabato qamar xuseen waxaan halkan dhiirigelin iyo bogaadin ugu dirayaa abaayadan ku dhiiratay shaqadan adag inay qabato shaqadan oo inta badan ay u badan yihiin ragga balse gabadhan waxay noqotay gabar ku dhiirata shaqadan adag inay qabato si ay nolosha qoyskeeda ugu maareyso marka waxay mudan tahay in la dhiirigeliyo
waxaa ku dhiirigelin lahaa gabadhan walaashay ah iyo gabdhaha soomaaliyeed oo dhan iyo hooyooyinka inay shaqo walba ay ka shaqeeyaan si ay reerkooda iyo waalidiintooda ay ku anfacaan shaqadan waytarnimada ayaa ah shaqooyinka ay ku badan yihiin ragga balse muddooyinka dambe ayaa waxaa kusoo badanayay haweenka magaalada kuwaasi oo nolosha qoysaskooda kaalin ka qaatay